barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika washington d c na waa shanta iyo barka aroornimo waa maalin khamiis ah toddobaiylabaatanka bisha februaayo sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada waxaa ka mid ah barnaamij lagu dhiirgelinayo hibada iyo halabuurka dhallinyarada lagu qabtay magaalada boosaaso horta markaan aragnay codsiyo badan oo nooga imaanaya dhanka shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso waxaan go-aansanay inaan qaybo kale u qabano dhaninta hal abuurka leh ee soo codsanaya barnaamijka hal abuurka waxaan ku faraxsana horta bulshada gobolka bari ku dhaqan inay yihiin boqolkiiba sideetan dad hibo iyo halabuur ilaahay ku manaystay haddana fursad ku waayay goobo ay kusoo bandhigaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada fikradaha ganacsi ee cusub ka hirgelinaya magaalada laascaanood oo soo kordhaya
barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn kaalimaha heesaha
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan sidoo kale idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
dowladda etoobiya ayaa arbacadii weydiisatay maraykanka in la hakiyo wadahadallo la filayay in maanta ay dib uga furmaan washington oo ku saabsan muranka ka taagan biyo-xireenka ay etoobiya ka samaynayso webiga nail waxaan weydiisanay inaan u baahanna wakhti dheeraad ah oo aan wadatashiyo ku samayno ayuu yidhi busene tolja oo afhayeenka wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta etoobiya wareegga ugu dambeeya wadahadallada u dhexeeya etoobiya suudaan iyo masar ayaa la filayay in khamiista iyo jimco ay ka dhacaan washington dowladda maraykanka ayaa martigelisay dhowr wareeg oo wadahadallo oo u dhexeeyey wasiiro ka kala socday masar suudaan iyo etoobiya kadib markii wadahadallo hore ay dhowr mar fashilmeen masar etoobiya iyo suudaan ayaa kow iyo soddonkii janwari waxa ay sheegeen inay dhammaadka bishan saxiixi doonaan heshiis lagu soo gebagabeynayo khilaafkooda ku aadan heerka la biyoxirayo iyo sida uu howlgalkaasi biyoxireenka dibucurashada weyn ee etoobiya ay u noqon doono etoobiya ayaa biyoxireen ka dhisaysa meel ku dhow xuduudda ay la wadaagto suudaan oo ku qulqula webiga nail kaas oo ah isha ugu weyn ee biyaha ay ka helaan boqol milyan oo qof oo ku nool dalka masar
nin hubaysan ayaa shan qof ku dilay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada milowake ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka arbacadii shalay kaas oo isdilay markii uu falka toogashada ah geystay kadib booliiska magaalada wisconsin ayaa caddeeyey in qofka dadka laayay uu ahaa nin kow iyo konton sano jir ah laakiin booliisku waxa ay joojiyeen inay sheegaan magaciisa iyo magacyada dadkii ku waxyeeloobay falka toogashada ilaa qoysaskooda lagu wargeliyo duqa magaalada milowake tom baret oo warfidyeenka la hadlay ayaa sheegay in shan qof oo guryahooda ka shaqa tegay kuwaas oo rajeynayay in ay si nabadgelyo ah ugu soo laabtaan qoysaskooda aysan mar dambe dib u soo laaban doonin kadib markii naftooda ay ku waayeen falkii dhacay madaxweynaha maraykanka donald trump oo arbacadii ka furay aqalka cad shirkii jaraa'id ee arrimaha coronavirus oo uga hadlayay ayaa ugu yeeray toogashadii dhacday wax laga naxo wuxuuna sheegay in qalbiyadooda ay la jiraan dadka reer wisconson iyo qoysaskooda
dhowr wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a barnaamij lagu dhiirgelinayo in dhallinyarada hibadeed iyo halabuurka leh ay ku soo bandhigaan halabuurkooda ayaa lagu qabtay boosaaso wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijkan ka waraystay ayaana cabdulqaadir cali oo soo qaban qaabisay
barnaamijkan anaa horta soo qaban qaabiyey horta barnaamijkan qeybtiisa koowaad waxaan bilaabay sanadku markuu ahaa labadi kun iyo sagaal iyo tobankii bishii labaad ee february waxaa igu dhaliyay barnaamijkan waxaan arkay dhalinyartii halabuurka lahayd oo yacnaan halabuurkooda soo gudbin kareen marka waxaan jeclaystay inay halabuurkooda soo gudbiyaan oan u sameeyo barnaamijyo tartanka hibada iyo halabuurka waayo tartankaasi hibada la abuurka ah dhallinyarada ka qayb gelaysay ma dhallinyarada dhan ee magaalada boosaaso miya hal abuurka leh mise waa dhallinyaro ee lasoo xulay inta ka qayb gelaysay barnaamijkan boosaaso lagu soo gabagabay horta barnaamijkan suurta ku bilaabmeen wuxuu ku bilaabmay horta qeybta koowaad barnaamijka markaan qabanayay waxaan ka bilaabay jaamacadda oo waxay ku koobnayd jaamacadda unbay ku koobnayd jaamacadda sidgood kuleejka qeybtii xigtay oo aan qabanaysna labada kun iyo labaatankii habeen bishii february magaaladao dhan ba yacni ka wada sinaa barnaamijka oo dhalinyarada magalada dhan baa ka wada sinayd ma ahayn markaa wax meel ku kooban keli ah dhallinyarada markay ka qaybgelayeen ay soo bandhigeen hal abuurkoodii ma waxaa jiray dhalinyaro la xulay ama lagu qiimeynaya inay yihiin dhalinyaro hal abuurkooda leh oo hadhowna la oran karo waxay ka qaybgeli karaan barnaamijyada caalamiga ee la qabto
haa horta way jireen dhalinyaro barnaamijka kusoo baxay markii garsoorinta soo saareen oo yacni la odhan karayay waa hal abuurin oo dee kaalmo ka galay markii dhan walba sugaanta laga qiimeeyey adigu ilaa waxay ku tartameen dad gaadhaya cadadka soddon iyo shan dhalinyaro ah waxaa kasoo baxay halkaas adigu sideed qofbaa kasoo baxay inan hibo gaara ku tartamayay iyo sideed suugaanta ku tartamaysay waa tahay dhalinyarada markay soo bandhigayeen lasoo gabagabeeyey waxaa jidhay abaalmarina la guddoonsiiyey marka cid kaa caawisa miyaa jidha adiga ayaan ahaan tartankaas in aad u qabato dhalinyarada hal abuurka le ee kusugan magaalada boosaaso barnaamijka way jireen dad badan oo igala qeyb qaatay barnaamijka waxaa qeyb weyn horta igala qaatay oan mahad gaara u celinayaa sitcood kolleejka oo iyaguna qeyb weyn ka qaatay iyo asal jad qeybta daawacaadda jaamacadda boosaaso university iyo shirkadda aqso safa iyo ururka iyaguna dhalinyarta soomaaliya somalia youth union iyo waxaan kula halkaniisna aada uga mahad celinaya qeyb weyn barnaamijka igala qaatay maxamed gorod oo isna kaalin weyn ka qaatay barnaamijkaas horta markaan aragnay codsiyo badan oo nooga imaanaya dhanka shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso waxaan go-aansanay inaan qeybo kale u qabano dhalinta hal abuur kale ee soo codsanaya barnaamijka hal abuur kale waxaan ku faraxsana horta bulshada gobolka bari ku dhaqan inay yihiin boqolkiiba sideetan dad hibo iyo halabuur ilaahay ku manaystay haddana fursad ku waayay goobo ay kusoo bandhigaan yacni dhanka qorshaha waxaan ku guda jirnaa inaan sameyno goobo u cayiman hibada iyo halabuurka ay kusoo bandhigi doonaan shacabka gobolka ee bari murtidooda ku jirta marka waxaan rabnaa inaanu sida xafiisyada iyo hoolalka aan u qaabeyno haddii ala yidhaahdo anagoo la kaashanayna madaxda dowladda maya horta ani suugaanta waan jeclahay waana jeclahay yani inay kasoo baxaan gobolka bari dad yacni hibo leh oo hibadooda soo gudbiya mar walba waayo dadkan waxaa weeye dad hibo leh aan haysan yacni say usoo gudbin lahaayeen marka waxaa arkay dad badan oo hibadii haddana aan gudbin karin taas ay u kaliftay inaan u sameeyo barnaamijyo noocaasa sometimes waxaa dhacda inay xitaa dad kale oo yacni gobolada magaalooyinka jaarkaynala inay barnaamijka soo codsadaan yidhahdaan barnaamijka waa rabnaa yacni tartamada haddii qeybo kale jira xitaa waa ka qayb galayna waxyaabo badan noocaas ay ugu dhaliyay inaad u sameeyo tartanka noocaas qorshaha ma kugu jiraa marka inaad tartankii la midka ahaa ee boosaaso lagu soo gabagabeeyey inaad kusii qabataan magaalooyinka kale ee puntland haa qorshahaygu ahaa way igu jirtaa inaan qabto insha allah hadeer negasti montiska haddii la yidhahdo insha allah waxaan qabanayaa qeybtiisa afraad haddii la yidhahdo maadaama dad badan soo codsanay san horeba u sheegay jira magaalooyin kale horey ugu qabatay markan la yimaado maya boosaasa horeysay dhalinyarada maxaa fariin u diraysaa hebeeda iyo hal abuurka leh inta badan waxaa jira dhalinyaro badan oo maskaxdooda ay ka guuxayso hal abuuro kala duwan oo haddana ka cabsi qaba inay magaranaysaa ay la wadaagaan hal abuurkooda dadka kale ay wax u sheegi lahaayeen oo baqdin ay ku jidho dhalinyarada waxaan odhan lahaa yacni inay hal abuurkooda soo gudbiyaan horaa layidhi waxaad qarsatahay way ku qarsadaan marka waxaan leeyahay soo gudbiya halabuurkeena insha allah yacni dadka ku dhaqan magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda insha allah waxaan rajeynaa tartanka hadda jira ee soo socda inay qeyb weyn ka qaataan siay hibooyinkooda usoo bandhigi lahayn adwaa la yidhaahdo waxaan kusoo gunaanuudayaa howl kama daale weli waa hogadii adwaa la yidhaahdo
ayaan cabdulqaadir cali ayay ahayd waxay u waramaysay waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf weli waxaad dhagaysanaysaan idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaaneysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta waa heestii jacaylka wadaan lahaa waxaa ku luqeynaya cabdi janan
halkaan kaga gudubna waxaad ka dhagaysanayseen v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu weli ku guda jirnaa magaalada laascanood ee gobolka sool waxaa aada ugu soo badanaya dhallinyarada magaaladaasi ka hergelinaya fikradaha ganacsi ee ku cusub halkaas inkastoo bilowga ay sheegeen dhallinyarada ay la kulmaan caqabado haddana qaarkood ayaa najaxa warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray waryaha v o a cabdikariin olol
dhalinyarada magaalada laascanood oo isugu jira wiilal iyo hablo ayaa dhowaanahani fikrado ganacsi soo bandhigayay sidii ay u heli lahaayeen maalgelin si ay u noqdo ganacsigoodu mid taabagala hirgelinta inay dhallinyaradu ganacsigooda soo bandhigaan iyo hal abuurka ay doonaan ayaa waxay tahay midda koowaad ay ku rumayn karayaan fikradda ay keeneen ay noqoto mid aad u wanaagsan xiis bulaale axmed waa gabadh bilowday fikrad ganacsi waxay nooga waramaysaa hirgelinta fikradan ganacsiga iyo qaabka ay ku bilowday xilliga aan bilaabay labadii kun iyo shan iyo tobanka dhammaadkoodii adugu bay ahayd ilaa labadii kun iyo lix iyo tobanka umaan si fiican meeradda u furtay waqtigaas wax yar baan ka bilaabay maantana heer fiican baan gaadhay marka waxaad arkaysaa dad ku dhiirogeliya waxaad arkaysaa dad kaa horyimaadoo ku dhaa waxaan iska daa waxba male horumar male waxyaalo kale uga wareeg laakiin intaba waan usoo dhabar adeegay waxyaalo badan oo suuqayga horreymi waan usoo dhabar adeygay alxamdulilah maanta waan fiicanahay ganacsigayguna meel fiican buu marayaa amal ruuxda hadda ka hor wayna maalgelisay lacag maalgelina bayna siisay oo dayna marka iyaduna hadda waa naga dhammaatay maasha allah xiis waxaad iga warantaa markaad ganacsiga bilaabaysay waxaad ii sheegtay inaad lacag aadu yar ku bilowday fikradaas inaad adigu aad la timid muhiimadda adiga kuu lahayd inaad bilowdo oo aad ku dhiirato wax yarra aad ku bilowdo bal nooga war
wallaahi waa runtaa walaale waxay ahayd xilli aan anigu niyadeyda ka keenay inaan ganacsado oo aanan qof wax weydiisan ee aan anigu waxaan la soo baxo aan isticmaalo oo xoogayga aan arko marka waqtigaas wixii igu dhaliya waxay ahaayeen inaadan dadka ka maarmo oo aanan waalidkii anigu inaan wax tiro mooyaane aanan wax ka doonan saad ugu soo dhiiratay inaad ganacsataan ha idiin socnaato dhallinyaradoo keliya maaha dadka halabuurka keena waxaa jiro haween iyago carruurta ku korsada si ay noloshooda ugu maarayn lahaayeen xaliime cabdilaahi waa hooyo haysata shan carruura waxay ii sheegtay inay gurigeeda dhexdiisa ka bilowda ganacsi si ay carruurta ugu dirsato goobaha waxbarashada noloshooduna ay ugu hesho ah hooyo ku nool magaalada laascaanood haysata shan ciyaala runtii fikradda qof kasta oo waalida ama hooyo ah oo xambaarsan fikir fikir wuxuu doonaba ha ahaado oo rabo inuu fikirkiisa ku guulaysto wuu ku guulaysan karaa haddii isaga laga helo weeyaan qaabkii uu ugu guulaysan lahaa oo aan ka midha dhalin karo ganacsigayga si uu usii hormaro labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii shanaad ayaan waxaan furay dukaan laga heli karo adeegyada noocyadiisa kala duwan oo dhan wax ay u baahan tahay xaafadii oo dhan runtii waxaan maalgelin ka helay bangiga emel aadna runtii wax aan uga faa'iidnay haddaanu nahay hooyooyinka gaar ahaan haddaan ka warramo wallaahi runtii waa shay aada u muhiima waayo qof kasta dee wuu ganacsan karaa hooyooyinka oo kale si ay hooyadii ilmaheedii ay u kabto waxbarashadiisi u kabto baahiyihiisi baahiyihiisi oo dhan ay u daboosho iyadii ay ilmaheedu hadhow u noqdo roob modal iyo qof ay uu ku daydo waalidkii uu kaga daydo hooyooyinkana runtii waan ku dheerinayaa in ay si ay duruufo badan oo caqabad caruurtooda ku ah oo mustaqbalkoodii caqabad ku ah in ay uga kacaan oo ay u istaagaan inay caruurtooda mustaqbal u sameeyaan ay ku dayashana u noqdeen awlaadooda aadan cabdi xaaji cali waa dhaqaalayahan ka tirsan amal banki waxaanu weydiinay qaabka dhallinyaradan ay u dhiirigeliyaan waxauna ii sheegay inay ka taageeraan sida ay ganacsigooda u horumarin lahaayeen marka iyo dhallinyarada oo muddooyinkan u dambeeyeyna bankigu fokaska saarayay labadaas qaybood sababtoo ah waa labada qaybood ee bulshada ugu jilicsan dee aan maalgelinaha caadiga ee baanankana ka faa'iidaysan karin sababtoo ah dhaqaalahooda oo kooban awgood iyo iyagoo shuruudihii aan ka bixi karayn arintaa isagoo bankiga amal uu ka duulayo qaybtiisa gobolka sool wuxuu maalgeliyey siiyey barnaamijka loo yaqaano qardulxasanka dumar fara badan iyo dhalinyaro oo weliba dumarkaasoo dee isugu jira qayba hadeer bilaabay ganacsi iyo qayba hore u lahaaba runtii ilaahay mahadii waxaa laga gaadhay guulo fara badan arintaasna waxaa u sahlay bankiga amal iyadoo weliba shuruudaha iyo waxyaabaha looga baahan yahayna uu bankigu u fududeeyey oo weliba hal mar uusan ku dayn qofka marka dee la siiyo lacagahaas yaryar ee amaahda fududa laakiin uu bankigu ku dabagalo uu bankigu fiiriyo qaabka ay lacagtii uga faa'idaysteen habxisaabaadkoodii waxyaabahaasoo dhan bankigu u saacido in lagu sii dabagalo qofka ganacsadaha dhallinyarada oo la maalgeliya ayaa waxay tahay tallaabooyinka ugu wanaagsan sida ay u heli lahaayeen goobo ay ka shaqaystaan noloshoodana ay ugu maarayn lahaayeen magaalada laascanood ayaa waxaa jira dhallinyaro fara badan oo iyagu jaamacadaha dhameeyey kuwaasoo u baahan siday u heli lahaayeen fikradaha ay leeyihiin cid ka taageerta cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsan tahay cabduqaadir kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha shalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan champions league gaar ahaan wareegga lix tobanaad kulamo xiise badan ayaa dhacay naadiga kubadda cagta ee real madrid iyo gegadeeda san diego barnabeu waxa ay ku mardigelisay naadiga manchester city kulankaas ayaa waxaa labada kooxood uu ahaa kulanka lugta koowaad ee dhex maraya ee wareegga lix tobanaad waxaana laba gooli gool ku awursanaatay naadiga kubadda cagta ee manchester city ee dhinacayo ingiriiska ka socotay inkastoo goolka naadiga city lagula hormaray ciyaaryahan esco ayaa daqiiqadii lixdanaad goolka koowaad u dhaliyey naadiga kubadda cagta real madrid waxaase berberiyey ciyaaryahan gabriel hesus daqiiqadii toddobaataniyo sideedaad iyadoo rigoore uu ku soo khatimay ciyaaryahan kevin debruin oo markaasi noqday ciyaartooygii ciyaarta intii ay socotay sagaashanka daqiiqe loogu talagalay guushaasi naadiga kubadda cagta ee manchester city ka gaartay naadiga real madrid waxay noqonaysaa guushii ugu horreysay shantii kulan ee ugu dambeysay labada kooxood ay jambiyonka ku kulmaan afar jeer hore oo ay dhinacyadu kulmeen naadiga kubadda cagta ee manchester city ayaa ay ahayd mid markaasi guuldaro kala kulmaysay ama bareejo ka qaadanaysa naadiga real madrid laba jeeroo hore oo sandiego barnabeu stadium ay ku dheeleen labada kooxood ayaa real madrid guul raacday iyadoo labada jeer ee kale ee gegada etihad stadium lagu dheelayna ay bareejo ama dhibcaha kala qaateen labada kooxood waxaa sidoo kale guuldaro xanuun badan lasoo duldhigay naadiga kubadda cagta ee yuventus oo marti u noqotay naadiga olombic leon ee dalka faransiiska ceertaas ayaa ku dhammaatay daqiiqadii loogu talagalay gool iyo waxba oo naadiga kubadda cagta ee olombic leon ay ku awdranaatay daqiiqadii koosodanaad ciyaaryahan lucas tosard ayaa u dhaliyey goolkaasi keliya ee kulankaasi layska dhaliyo leon ayaa guuldaro kala kulmaysay ama wax guula ka gaaray naadiga yuventus marka la fiiriyo kulmadii hore ay wada dheeleen hal mar ayay bareejo galeen saddex jeerna guuldaro ayay kala kulmeen haddase arrintaasi meel ay iska dhigeen oo taarikh cusub ay u dhigeen naadiga kubadda cagta ee yuventus maanta waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan koobka kale ee ueva yuruba league oo naadiga kubadda cagta inter milan ay la dheeli doonto naadiga dalka bulgeriya ee resgad laba gool iyo waxba ayay advantage ama faa'iida ahaan u wadataa naadiga inter oo kulankii hore kusoo wadnaantay hayeeshee kulankan waxyaabaha gaarka ee isha lagu hayo waxaa ka mid ah iyadoo cudurka coronavirus uu ka dilaacay dalkaasi talyaaniga ayaa labada kooxood waxay ku dhili doonaan iyadoo aanay taageere garoonkaasi joogin ciyaartooyda naadiga resgadna waxaa la arkayey markii ay imaanayeen magaalada milan iyago oo sankan uu u xiran yahay gacmana golofsyo ku wata si markaasi ay uga hortagaan cudurkaasi coronavirus oo dalkaasi talyaaniga dhibaato ku haya sidoo kale hadda waxaa sidoo kale kulmo kale oo dhici doona horyaalka dalkaasi zeria aada qaarkood la joojiyey halka kuwo kalena ay noqon doonaan axadda kuwa la dheeli doono iyadoo aan garoomada ciyaartooyda aysan heli doonin taageerayaal u saxbiya ama markaasi ka soo qayb gala waxaa sidoo kale kulamada kale dhici doona ka mid ah naadiga rome ayaa la xiri doonta naadiga kent halka naadiga istanbul basdik sehers ay la dhili doonta naadiga sports club de portugal sidoo kale naadiga arsenal ayaa olombiakos la dhili doontaa waxaa manchester united la dhili doontaa naadiga club ruuj frankfort iyo salzburg ayaa dheeli doona sevilla waxay la dhili doontaa naadiga clutch waxyaabaha kusoo kora natiijooyinkaasi dhegaystayaalna waan idiinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
mahadsanid jamaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii wehel waxaa ku luuqaynaya nuur cadde
heesaasi nuur cadde ee ku luuqaynaya gabagaba ayaanu ahayd idaacaddeenii duurnima barnaamijka dhalinyarada maanta cabduqaadir samakaab iyo jamaal axmed cusmaan ayadan la socodsiinayay dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
jacayl waa wadkaago haddana weysanaysee